magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan yaa weliba ka nool ah dhalinyaro fara badan oo ka shaqeeya saah aqabka guryo dhalinyaradaas gadaasa aqabka guryo iyo weliba yooyanansada daamanka takabaanada shumacyada barkimo sanyeere iyo weliba walyaabo kale wayba shaqadun yo aan ku maarimana inyo dalka ku tahriibaan haddaba hano kumid ee dhalinyaradaas iyo weliba iyo kuwarbeena sadayo ta shaqadiyo walyaaboyo gadaayan iyo weliba qaabka islamarkaas waxaan ku noolahay waxaana ka shaqaystaa magaalada beledweyne waxay iga yimaadaan xamar ayaa iga yimaadaan magaalada muqdisho ay iga yimaadaan qaar boosaaso kuwo isku jir kuwa hargeysa isku jir waa noocyo badan waa kala duwanyiin agabkan oo dahyada iyo shumacyada noocyadan maasha allah maasha allah si wanaagsan ay iga yiibsadaan waqtiyo kala duwan ayaa la isticmaalaa noocan maacuunta caadiga markii la leeyahay waqtiyada waxaa la isticmaalaa soomankeeda waqtiga bisha ramadaan oo soonka saaid loo isticmaalaa waqtiyadan kale daahiyada si inta badan dumarka daahiyadii waxaa iska bedelan waqtiyaas waa la helaa iyo waqtiyada kale ee aroosyada waqtiyaasa saaid loo iibsadaa horta mar haddii goob ganacsi ku furantay caqabad walba iskala kulmaysaa caqabadoodan lama soo koobi karo maasha allah maasha allah si fiican ayaa ugu maarayaa si walba ha noqoto dhanka biilka dhanka waxyaalo badan wax walba horta ganacsiga ilaahay barakeey maanta hal dooro hadii heshid halkaas dooro ilaah hadii kuu barakeey wax walba alxamdulilah waxaan ka ganacsadaa agabka guryaha sida shumacyada agabka aan iibiyo waa agabka guryaha sida shumacyada kuraasta miisaska shumacyada iyo agabyada kale ee gurigaguryaha lagu camiro agabkan guryaha loo isticmaalo waxay ka yimaadaan magaalada muqdisho ayay nooga yimaadaan runtii caqabada waa iska jiraan laakiin caqabada sidaa u weyn ma ahan laga yaaba in suuqii uu ka kugula jiro ganacsato kale ay kugula jirto oo qiima qiimahaagii ka yaroo kale ay suuqii dadkii uga iibinayaan oo lagaa rabo marka inaad adigana dhankaaga kasoo jiidato macaamiisha marka waa iska jiraan caqabadahaas laakiin waa waa tartan ganacsiga dhexdiisa ka jiro caqabado kale oo si gaara iyaga haystan ma jiraan hadda si aad iyo aad aan ugu qanacsanahay ayaan ugu maarayaa nolosha noloshayda iyo nolosha qoyskayga waana ku faraxsanahay inaan ka maareeyo